Shirkadda nadaafadda Effie ayaa suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ka samaysay olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda suuqa. Ololahan ayaa waxaa laga bilaabay waddooyinka waaweyn ee soo gala iyo kuwa ka baxa suuqa, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana uu yahay suuqa mid saxmad badan. Cabdifitaax Abduqaadir Sheekh Yuusuf, Guddoomiyaha Shirkadda Nadaafadda Effie, ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen ololaha nadaafadeed iyo muhiimadda ay leedahay nadaafadda.
waxaan taagannahay suuqa bakaaraha innagoo u taagan qayb ka mid a waajibaadkii iyo naloo xilsaaray iyo shaqadii nagula ogaa Eh, haddii aanan kambaniga amba shirkadda nadaafadda ifi waxaa waajib buuxa naga saaran yahay in magaalada eh, nadaafadeeda iyo qashinka yaallaahi la maareeyo xalan loo helo Eh, sidoo kale waddooyinka waaweyn eh, magaalada dhex marana waajibaad buuxa wuxuu naga saaran yahay inaan nadaafadeeda sidaan uga shaqayno caawa waxaan u diyaar garooneynaa maalmihii ciidda oo nagu soo foolle bisha ramadaan inaan aad uga shaqayno suuqa bakaaraha haddii ilaah yiraahdo iyo guud ahaan magaalada Een, waxaan u mahad celineynaa cid walba oo qayb ka ahayd shaqooyinkan eh, ama nagala qayb qaadatay oo ugu horeeya maamulka degmooyinka iyo agaasimaha nadaafadda gobolka banaadir oo har iyo habeen u taagan inuu shaqadan ku kormeero shirkadda iyaduna waajibaadkeeda ay qabsato Bashiir Cabdi Maxamed, Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag, ayaa bogaadiyey shirkadda Effie isaga oo ganacsatada ugu digay inay qashinka ku daadiyaan waddooyinka islamarkaana ay ku mutaysan doonaan ganaax ciddii lagu qabto.
Een, waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah hadda goobaha aan soo booqanna waxaa ka mid a meesha hore caanaha lagu gedi jiray oo laga dhigay godka qashinkaoo kale dad ganacsataa ayaa halkaas inay qashinka ku shubaan naloo sheegay waxaan rabnaa inaan halkan digniin uga dirno inaan caawa ka bacdi maadaama annagu aan nadiifinnay inaan la soo dhigi karin cidda soo dhigtana ay ganaax weyn ku mutaysan doonto insha allahu tacaala waxaa kaloon rabnaa inaan halkan uga digno ayadana oon digniin uga dirno dadka laamiyada soo dhigaya qashinka maadaama aan caawa iyo dibba aan u bilownay insha allahu tacaala inaan joogtayno inaan ka qaadno qashinka cid walba oo ganacsatada bakaara ka mida ama albaabka soo bakaara ka mida ama degmada holwadaagba ka mida ciddii marka laami soo dhigto ama lagula qabto waajibkeedu wuxuu noqon doonaa ganaax inay mutaysato Ololahan ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa nadaafadda iyo bilic soo celinta suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.